kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeen oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeen waxaanu kusoo qaadanaa muwaadicaan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah hal dowrada dumarkeenna si innaga iyo jiilkeenaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan sidoo kale waxa ay mawejiga ka yeeshaan haaro marka dhibaatooyinkaasi ayuu xaliyaa waxa uuna soo saaraa quruxdoodii dabiiciga ahayd soo wejigaagana wuxuu ka dhigaya ama qaarkooda uu ka dhigayaa mid caafimaad qaba faa'iide cinkee ah ayuu u leeyahay maqaarkeena iskiinkeerka iyo sooyaalkeedii nololeed asli xasan cabaade calanside oo ahayd duuliyo sare kana tirsaneed ciidanka cirka tabintii soo saaristu anigoo hana maxameda farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed hagaag isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi aannu ku eegayno faa'iidada uu u leeyahay maqaarkeena iskiinkeerka balse markan sooyaalkeedii nololeed asli xasan cabaade calanside oo ahayd duuliya sare kana tirsaneyd ciidanka cirka kowdii janawari kunsaaaoqokontonsideedii ayay ku dhalatay magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan kuna soo barbaartay buulaburde baydhabo marka iyo muqdisho aabaheed iyo hooyadeed xaawo aadan waxa ay ka mid ahaayeen ciidanka qalabka sidee gaar ahaan ciidanka booliiska dugsiga hoose waxay ku qaadatay buulaburde dhexana magaalada baydhabo halka dugsiga sarena ay kaga baxday iskuulkii raago ugaas ee muqdisho maadada xisaabta ayay aada u jecleyd markaa kadib waxa ay ka shaqo bilowday taliska xalane kuna biirtay ciidanka cirka soomaaliyeed sanadkii kunsagaalboqollabaiyotoddobaatankii asli ayaa dalka mareykanka u aaday soo qaadashada tobabarka diyaaradaha militariga la xiriira macadka lagu magacaabo american airlines flight academy oo ku yaala gobolka texas ayay kusoo qaadatay tobabar kale ayay kusoo qaadatay talyaaniga iyo gudaha dalka hirgelinta hamigeedii duulimaadyada markii ay yareed kubadda cagta ayay aada u jeclayd iyadoo u ciyaari jirtay iskuulkii raago ugaas oo ay dhigan jirtay sidoo kale asli waxay usoo ciyaartay kooxdii ciyaartooyda degmada xamar jajab ee gobolka banaadir magaca asli calanside ayaa ugu baxay kula biisashada calanka soomaaliyeed qoyskeedu waxay deganaayeen xarunta ciidanka cirka ee afisyooni iyadoo subax walba jecleed daawashada diyaaradaha ka kicitima iyo kuwa soo dega waxay ku hamin jirtay oo ay nafteeda kula ballami jirtay in maalin maalmaha ka mid ahi ay noqoto dooliyo diyaaradeed si ay u hirgelisay hamigeedii ayay asli cabaade la kulantay maxamed siyaad bare una sheegtay jaceylkeeda ah inay noqoto gabadhii ugu horreysay oo duuliyo noqota iyada oo weydiisatay gacankusiinta rumaynta hamigeeda una ballanqaaday inuu garab istaagayo isagoo u tilmaamay inay dadaalkeeda meesha kasii wado sagaalkii sebteembar kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii xarunta ciidamada cirka waxaa isugu yimid qaar ka mid ah saraakiishii ciidanka qalabka sida casle ayaa maalintaasi diyaar u ahayd kicinta iyo soo dejinta diyaaradii ugu horreysay oo ay duuliso iyadoo uusan garab fadhin macalin casle ayaa kortay diyaaradii loo diyaariyey iyadoona kicisay diyaaradda kuna soo dul wareejisay daafaha muqdisho gaar ahaan dhanka xeebta muddo daqiiqada ah kadib asle ayaa soo dejisay diyaaradda halkii ay ahayd inay salaan sharaf ka qaadato saraakiisha ciidamadii cirka ayay mar kale kicisay diyaaradii fasax la-aan farxad hayse awgeed waa gabadhii ugu horreysay ee soomaali carab iyo afrikaanba ee noqoto dowliye kana tirsaneyd taliska ciidanka cirka ee xukuumaddii kacaanka asli hadda waa daaciyad fidisa diinta islaamka kuna guuleysatay inay islaamiso in ka badan labaatameeyo qofood saygeeda oo muwaadin amerikaan ah iyada ayaana gaarsiisay heer uu ku qanco inuu islaamo kadibna ka codsaday inay isguursadaan eebana ubad ka dhex abuuray qof walba oo isku daya inuu tallaabo hore u qaado dhinaca horumarkiisa waxaa jira caadiyan in dadka intooda badani ay niyo jebiyaan qofka leh hamiga sare iyaga oo tusiya sida loo fashilmo iyada oo ka sheekeynaysa hadaladii iyo niyajabkii ay dadka kala kulmaysay waxa ay tiri runtii waxaan la kulmay su-aalo aada u fara badan oo ragga soomaaliyeed ee ugu yiraahdeen shaqadani waa shaqo rageed mana ka bixi kartid adiga oo dumar ah ee maad arrintan ka fariisatid anigana aad ayaan ugu adkaa niyad ayaanan u hayay maadaama subax kasta aan kusoo toosi jiray guuxa diyaaradaha kacaya iyo kuwa degaya intaba dalka mareykanka ayay u qaxday kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii shirkii dib u heshiisiinta labada kun ee lagu qabtay dalka jabuuti ayay ka qayb gashay iyada oo matalaysay jaaliyadda soomaaliyeed ee dibadda u s a xirana dharkii calanka soomaaliya taasoo keentay in loogu yeero asli calanside sanadkii labada kun koob iyo tobankii iyo labada kun toddobiyo tobankii ayay dalka soo booqatay imaashiyaheedii hore dalka waxaa ka jiray abaar xoog leh inta karaankeeda ah ayay gurmud u fidisay dadkii la diihaalsanaa abaarta asli hadda waa hooyo soomaaliyeed oo magacii sharafba ku dhexleh bulshadeeda waxayna ku sifowday wadaninimo iyo daljacayl
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku baromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix markan aanu imaano falanqaynteenna skinkeer daryeelaha maqaarka waa dawooyin loo adeegsado maqaarka gaar ahaan wejiga taasoo waayadan dambe kusoo badanaya caasimadda isticmaalkiisa ayaan u kala socnayn rag iyo dumarba waxaa aad u adeegsada dadka waxyeelada uu ka soo gaaro wejiga sida haaraha gaduudka finanka iyo waxyaabaha kale ee soo weerara ama ku dhaca maqaarka wejiga adeegsiga badan ee sannadahan dambe ayaa keentay in dalka laga furo xarumo badan oo iibiyo iskinkeerka taasi oo keentay in haween badan oo isticmaali jiray dawooyinkan la isku caddeeyo ay hadda u weecdaan iskinkeer mid ka mid ah xarumaha u gaaroobay iibinta kareemadan loo yaqaano daryeelka maqaarka ama iskinkeerka waa muuqbile toddobaadkan ayaanu ku casuunay barnaamijkeenna si ay sharaxaad inooga siiyaan kareemadan waxtarkooda iyo sida loo isticmaalo xaliimo yoonis oo martin ugu ah barnaamijka ayaan hordhignay weydiimo dhowr ah balse ugu horeyn waxay noo sharaxaysaa waa maxay skinkeer sharxaad kooban haddii aan ka bixiyo skinkeerka waxa waaye daryeelka maqaarka waxa uuna ka kaafinayaa dhibaatooyin kastoo aad dhanka maqaarka aad ka cabanaysay haddii aad tahay dadka wejigooda oyliga oo yahay dry skin haddii aad tahay normal skin aad tahay sensitive skin aad tahay iyo combination intaasba waxa uu xalinayaa dhibaatooyin walbeeto aad ka cabanaysid sidoo kale maqaarkaagana waxa uu ka dhigayaa mid caafimaad qaba waxa uu soo saarayaa muuqaalkaaga ama quruxdaadii dabiiciga ahayd waayahay xaliima skinkeerka xagee ayuu inooga yimaadaa ama wadankee soo saara aadaa umahadsantahay bahayo anaga ka muqbila ahaan ama wadankee ayaan ka keennaa anaga waxaan ka keenaa wadanka lagu magacaabo south korea ama kooriyada koonfureed waa gartay soomaalida goorma ayay ku baraarugtay isticmaalkiisa okay aniga ahaan waxaan dhihi karaa waxay aada ugu baraarugtay skinkerka bulshadeena hadda wadanka ku nool afartii sano u dambeysay ama afartlaba kun labaatankii wixii ka dambeeyey ayay aada ugu soo buraarugtay sidoo kaleetana ay u ogaatay iskiinkeena waxtarka uu u leeyahay iskiinkeerka ama daryeelka maqaarka oo hadda wadanka aada ugu soo batay ayay ogaatay afarta sano u dambeysay ayay aada iyo aada ugu buraarugtay aadna u baratay faa-iide ceenkee ah ayuu u leeyahay maqaarkeena walaahi faa-iidooyin badan ayuu u leeyahay haddii hadda aan kaga soo example ahaan usoo qaato dad kale oil skinka because wadankeena waxaa aada ugu badan dadka wejigooda saliida leh dadka saliida lehna waxay aada iyo aada uga cawadaan ama ay ugula dhibaateysan yihiin nabro inay wejiga kaga soo baxaan nabradaas markay ka raystaan calaamado ama raadad madmadow ama dark sportisa la dhahaa dark sportiskaasiti ayay aada ugu dhiban yihiin sidoo kale waxa ay wejiga ka yeeshaan haaro marka dhibaatooyinkaasi ayuu xaliyaa waxa uuna soo saaraa quruxdoodii dabiiciga ahayd so wejigagana wuxuu ka dhigaya maqaarkooda oo ka dhigayaa mid caafimaad qaba waayahay ma jirtaa xanuun gaar ah oo lagu daweeyo walaahi xanuun gaar ah ayuu leeyahay ama jiro oo lagu daweeyo skiinkeerka ma dhihi karo because xanuuno badan oo anaga miskiinkeena soo lasoo gudboonaada ayaa lagu daweeyaa sida hadda aan kaaga soo sheegay ama kaaga soo waramay kuwa inta ka horeysay ama maxaalahay dadka hadda ka hadlayay dadka saliida leh iyo dadka qaleelka maqaarkeega maqaarkeenna waxaa waxaa jirto dhibaato kaleeto oo badanaa ayna dhicin laakiin oo marka qaar ay dhacdo maqaarka in uu lumiyo qoyaan badan so qoyaankaas xitaa haddii oo lumiyo maqaarkeena waxa uu noqonayo ama uu sameynaya hydration ama hydrating ama fuuqbax ayuu sameynaya so waxa uu ka caabinaya maqaarkeena in uu fuuq bixin ama wax uu balansid ama dhelitiraya qoyaanka uu maqaarkoo badana soo daayo so xanuuno gaar aha lagu daweeyaa ma dhihi karo laakiin xanuuno badan ayaa jira
maxaa farqi ah oo u dhexeeya kareemada ay hableheenu isticmaalaan iyo iskinkeerka walaahi waxaa dhihi karaa farqi badan ayaa u dhexeeya farqiyadaasiti haddii aan kaga hadlo ama aan xooga aan ka tataabto waxawaaye kimicalska ama kareemooyinka hablaha isticmaalaan haddii aan waxyara aan ka tataabto waxawaaye anaga horta aan ka ahaan iskiinkeena waxa uu leeyahay saddex leeyar saddexdaas leeyar waxay mar walba ay u taagan yihiin in ay difaacaan jirkeena waa xubinta ugu weyn ee jirkeena sidoo kale waxa ay ka qaadataa difaaca jirka midka ugu weyn ayay ka qayb qaadataa so anaga iskiinkeena haddii oo chemicalis daaweyn chemicalisa aan marino ama aan mar walbeeto aan mar walba isticmaalno aan marino waxaa meesha ka baxayo leeyarka u koreeyey iskiinkeena ama dhaameed garoobayo so leeyariska leeyarkaas haddii oo dhaameed garoobo mar walbeeto waxaa jiri karo cuduro oo wadanka soo weerarayo sida hadda ayagoona wadanka oona soo weerarin cudur waxaaba dhici karto mar walbeeto waan socnaa anaga ciida ah wadankeena ciid badan ayuu leeyahay so ciidaas waxaa ku jirto maxaa lahayay teetana so teetanadaas mar walbeeto oo jirkeena waxay ku nooshahay ciida dhexdeeda ciidaasi dhexdeeda ay ku nooshahay in badanna meeshaay uga joogtaa soo anaga waa baxnaa waa soconaa sidoo kale ciidda waan fariisanaa way gacma jirkeena way gaartaa soo ciidaasi haddii jirkeena ay gaarto maqaarkii koreeyey ama maqaarkeena aan dhaamid garaynay maqaarkeena ay gaarto teetanadaas gudaha ayay u gudbaysaa markay gudaha u gudubtana waxay dhaawacyo ama jirkeena ay u geysanaysaa waxyeelo badan so iskiinkeena waxaa mar walba loo baahan yahay inaan ka digtoonaano waxyaabo kimicalisa inaan marino ama aan u isticmaalno si jirkeena oo u noqdo mid caafimaad qaba kana madax bannaan cudurada qaar oo halista ah haddii aan usoo laabto iskiinkeerka waxawaaye waa qurxin dabiici ah oo dhibaatooyinka maqaarkaaga xalinayo maqaarkaagana oonu u geysanaynin dhibaatooyin sidoo kaleeto kana madax bannaan in uu maqaarkaaga oo meesha ka saaro ama dhibaatooyinkii oo kimikaliska u geysan lahaa ama uu u geysto uma geysanayo waxa uu xalinayaa dhibaatooyinka maqaarkaaga lasoo gudboonaatay waxa uuna maqaarkaaga ka dhigayaa mid caafimaad qaba meeshii dhibaatooyinka kimikaliska ay kaga geysanaysay in oo maxallahay meesha ay waxyeelo u geysato maqaarkeena iskiinkeerka waxyeeladii maqaarka soo gaartay ayuu meesha ka saaraya so farqi intaas ayaa u dhexeeya marka waxaan kala talin lahaa bulshadeena ama hablaheena inay daayaan ama maqaarkooda ka daayaan waxyaabahaas ee marinayaan eena usoo jeestaan skiinkerka isticmaalkiisa waxay ayaga aaminsan yihiin inay skiinkerka uu ka fiican yahay ama ka qurux badan yahay ama muuqaal qurux badan soo saaraya waxyaabaha kimikaliska laakiin marka ay bilaawaan skiinkerka ay isticmaalaan ayay ogaan karaan faa-iidooyinka uu leeyahay farqiyadaas ayaa u dhexeeyaan dhihi karaa ee imise qayb ama nooc ayuu ka kooban yahay wallaahi qaybo badan ayuu ka kooban yahay skiinkeerka hadda skiinkeerka waxawaaye mid waxaa loo isticmaalaa wejiga midba jirka loo isticmaalaa midna gacmaha loo isticmaalaa so waxa uu ka kooban yahay saddex qayb qayb loo isticmaalo wejiga qayb jirka qaybtiisa kale loo isticmaalo iyo qayb gacmaha loo isticmaalo so qaybahaasi ayuu ka kooban yahay qab sidee ah ayaa loo isticmaalaa marka aada umahadsantahay abaayo walaahi qaabo badan ayaa loo isticmaalaa sida skiinkeerka hadda anaga maxaa waxaan kala talinaa macaamiisheena ama dadka noo imaada inay u isticmaalaan maalin iyo habeen habeenkiina inay isticmaalaan maalinkiina inay isticmaalaan soo habeenkii marka qofka uu seexanayo in uu skiinkeerka u isticmaalo kadib uu ku seexdo si waqti badan oo ugu qaato jirkiisana shaqo badan oo u qabto maalinkiina in marka oo maxalaha dadka inta badan shaqada aadayo inay isticmaalaan sidoo kale kareemooyinka kareemada qoraxda inay ku isticmaalaan ama suncremeska inay ku isticmaalaan oo wejigooda ay marsadaan kadibna ay ka baxaan waxay ka difaacaysaa qoraxda dhibaatooyinka ay u geysan lahayd maqaarkooda sidoo kale waxa ay baabi-inaysaa ama ay ka caabinaysaa maqaarkooda in ay qoyaan badan siiso madmadowga ay ka baabi-iso dhibaatooyinkii qoraxda u geysatay xitaa in ay ka baabi-iso ee ma leeyahay mid feeg ah iyo mid originaal ah sideese lagu kala garan karaa aniga ahaan maxalaa skinkera iibiya way jiraan mid feeg ah oo wadamo kala soo saaray sidoo kale mid originaal ah waa uu jiraa so waxaan lagu garan karaa haddii qofka uu u baahan yahay mid originaal ah waxa uu ku garan karaa horta social media jiro sidoo kale interneta jiro anaga waxaan sameynaa marka oo skiinkerka aana keenin ka hor waan risey garaynaa ama waxyaabaha anaga aana keenin anaga keeni rabno wadanka aan kasoo biireyn rabno waan risey garaynaa waan maxalalahay waan falanqeynaa ama waan ogaanaa waxyaabaha uu taraayo dhibaatooyin haddii uu leeyahay kadib wixii oo dhibaatooyinka leh waan kasoo tagnaa oo wixii dhibaatooyin aan lahayn a wadanka keena so dadka rabaan inay mid originaal ah helaan waxay sameyn karaan google ay gali karaan sidoo kale waxay barodhegtiga ay u baahan yihiin ay google garayn karaan waxay tagayaan website-ka shirkadda soo saartay brodhactiga ay u baahan yihiin waxayna ogaan karaan brodhactiga shirkada soo saartay midka originaalka ah ayada soo saartay waxay soo dhigtaa websitekeeda so websitekeedaay geli karaan sawirkiisa meesha ayuu saaran yahay iyo warbixintiisa so haddii ay u baahan yihiin meeshay kasoo kala ogaan karaan kadib midka originaalka ah ayay meesha ka qaadan karaan so sidaas ayaa lagu kala ogaadaa ee adinka ka muuqbilo ahaan qaab sidee ah ayaad u iibisaan anaga muuqbilo ahaan waxaan u iibinaa waxaanoo jooga dhakhtar soo bartay caafimaad inkastoo hadda dhakhtar oo maxaalaha dermatologista ah anaga hadda noo joogin laakiin waxaa jooga dhakhtar caafimaad soo bartay oo generaal ahaan usoo bartay maxaale conceptina ka haysta iskiinka noocyadiisa iyo maxaa lahayay cudurada ku dhici kara iyo waxyaabaha skinkerka la isticmaalayo waxyaabaha faa-iidooyinka u leeyahay skinkerka yaqaan ama khibrad u leh skinkerka ama iyo skiinka so anaga dhakhtarkaas ayaa noo jooga so dhakhtarkaas ayaana u go-aamiya waxyaabaha qofka oo qaadanayo iyo skiinka nuuciisa iyo waxyaabaha ku haboon waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay taladaada walaahi talooyin waxaan siin lahaa gabdhaheena quruxda badan in ay isticmaalaan ama ay laasimaan skinkerka walaahi skinkerka waxa uu soo saaraa quruxda maqaarkaaga uu leeyahay sidoo kale waxa uu maqaarkaaga ka dhigayaa mid caafimaad qaba waxa uu maqaarkaaga siinayaa haddii nafaqadari oo hayso wuu nafaqeeyaa brotiin ayuu siiyaa sidoo kale maqaarkaaga haddii oo dadka waxaa jiro maqaarkooda raf eh ama godgodad leh sidoo kale madmadow haaro leh intaasiti dhibaatooyinkiisa waxa aad ka heli karta oo ku siinaya skinkerka wax aad ka raadiso kimikaalisa ama maqaarkaaga aad ku dhaameed garayn karto malahan hadda wax wayba fududahay skinkerka markii hore aaday u adkeydsa aan u helno waxyaabo dabiici ah oo quruxdeena soo saarayo ama muujinayo soo hadda aaday u fududahay wadankeena waxaa kasoo batay ama laga furay meelo skinker lagu gado oo dabiici ah waxaana ka heli kartaa goob walbeeto aa joogtid sidoo kale wadankeena goob walba aa joogtidna waa lagu keeni karaa marka muhiim ma ahan in maqaarkeena aan dhaameed gareyno haddii aan maqaarkeena dhaameed gareyno waxaa marwabmar walba aan u nugulnahay dhibaatooyin ama cuduro wadanka haddii maxaalahay virusyo mararka qaar soo weeraraan wadanka soo virusyadaasiti markay imaadaan waxaan u nugulnahay dadka ku dhici kara ama boqolkiiba sagaashan dadka ku dhici kara ayaa aada ugu nuglaaneyna marka waxaan dhihi lahaa daawooyinkaas kimikaliska ay isticmaalayaan in ay joojiyaan hadday macquul tahay xitaa hadday macquul ahayn waxaa jira waxyaabo kaleeto oo dabiici ah quruxdeeda soo saarayo waxyaabo skink ama maqaarka maxaalaha quruxdiisa muujinayo so hadda muhiim ma ahan ama waqti la isticmaalo wax kimikalis waa laga baxay aa loo socdaa maxaalahay waxyaabaha dabiiciga ahna aaday usii badanayaan so waxaan dhihi lahaa waxyaabahaas kimikaliska aad maqaarkiina ku dhaameed gareyneysaan bilis joojiya aaday u fiicnaan lahayd haddii oo maxaalahay talooyinka oo dhakhaatiirta idinsoo jeediyeen hadday qaadan lahaydeen aaday qurux badnaan lahayd waxaan rajeynayaa in oo hadalkayga oo qof un oo maxaalahay oo fikradiisa bedeli doono insha allah
waa beri hosbital cuduradii laga caajiso cagaarshowga uu ka mid yahay dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay haye isbitaal casriya iyo waa beri baa loo helay kumbiyuutarro caalamiyo ceynadooda lala cajabay cudurrada calooshiyo beerka caadi u soo bandhigo cilladna aan qarin gartay waa beri hosbital baa ciideenna keeno casharoy codka lagu siiyey dhakhaatiir caarifiin ahoo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay bulshada dhexdeedana cisi ku lahoo bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn kow waa beri hosbitaal baa ku caanahoo cabdi oo codka lagu siiyey isbitaalka waaberi waa isbitaal casriya kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurkujirta wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyey dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurada beerka iyo cagaarshowga dhakhtarka cudurada dheefshiidka iyo gaaska dhakhtarka cudurada guud iyo uurkujirta dhakhtarka cudurada haweenka iyo taranka iyo dhakhtarka cudurada maqaarka iyo timaha waaberi hosbitaal waxaad ka helaysaa kumbiyuutarka uurkujirta kumbiyuutarka beerka kumbiyuutarka wadnaha iskaanka beerka qaybta gargaarka degdega qaybta daryeelka maalinlaha ah qaybta bukaanjiifka iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga waxaad kaloo isbitaalka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicirada shaybaarka sheega heerarka cagaarshowga kaamirada babaasiirka iyo farmashi lagu keediyey dawooyin taya leh isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoyska soobe iyo buulaxubay agagaarka filla baydhabo wixii faahfaahinta dheeriya kala xiriir eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo kow ama eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo labo halkudhegga isbitaalka waa beri waa caafimaadkaaga waa ammaanadeenna aad ayay u mahadsantahay xaliimo yoonis oo martii noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo